wariyuhu wuxuu u gudbiyaa bulshada xaqiiqda ku saabsan dhacdooyinka iyo xaaladaha jira ee nolosha ee ku saabsan iyo siinta fursado ay kaga doodaan arrimahooda wuxuuna ka mid yahay tiirarka ay bulshadu ku tiirsan tahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta jubbaland qadar iimaan dhaqane oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa wuxuu siyaabo kala duwan uga hadlay sida ay wariyaashu uga hiilan yihiin in ay bulshadooda gaarsiiyaan warar ku saabsan xaqiiqda isagoona dhanka kale ugu baaqay suxufiyiinta ka howlgasha jubbaland inay iska ilaaliyaan waxyaabaha bulshada iska horkeeni kara
runtii dhammaanteen waa inoo farxad inaan si wada jir ah aan u kobcino aqoonteenna iyo xirfadeenna sanadba sanad ka dambeeyo waxyaabaha soo kordho ayaa loo baahan yahay in daraasaad lagu sameeyo si annaga nafsiyan aan isku wacyigelino waddankeenna waa la socotaanoo haddii ay colaado ay dhacaan oo kale ama ama ama mushkilad meel ay ka dhacdo kale waxaa loo baahan yahay saxafiyiintu in had iyo jeer ay ka shaqeeyaan midnimada iyo nabadda marka saxaafiga waxa uu xambaarsan yahay waa awoodo aada u waaweyn marka loo eego bulshada qeybaheeda kala duwan hal war oo si qaldan aada u sheegtaa waxaa laga yaabaa dad muslimiin ah inay halkaasi dhibaato ba-an ay kasoo gaarto waajibaadka saxaafiga looga baahan yahay dhanka diiniyan iyo xuquuqda ka saaran ee bulshadiisa soomaaliyeed ururka saxufiyiinta jubbaland wuxuu had iyo jeerba u taagan yahay astaanna uu yahay in saxafiyiinta uu kobiciyo aqoontooda fikir ahaan iyo weliba khibrad ahaanba marka marwalba marka ka dambeysana waxaan rabnaa inaan sii xoojino sanad walba waxyaabaha soo kordho si dhankeena aan annagana noogu noqoto waxqabad muuqdo saxafiyiinta dowlad goboleedka jubbaland oo sanad sanad ka dambeeya tira ahaanna sii kordhayana ay noqdaan dad xambaarsan waajibaadka ka saaran bulshadooda